inaan wax ka baranno shaqada yar oo maanta wasaaraddu halkan ay ku soo bandhigtay marka loo barbar dhigo annagu adduunyada meesha aan ka joogno marka koowaad waxaan rabnaa inaan la tartanno dunida waxaan rabnaa dadkeenna iyo dalkeenna inaan xoreyno waxaan rabnaa inaan dhaqaalaha waddanka kobcinno dhaqaalaha waddankana laguma kobcin karo dadku haddaanay xirfad lahayn haddii laysbarbar dhiga marka xirfad laawayaasha iyo kuwa xirfadda leh waxaad og tahay in kuwa xirfadda lihii ay u dhow yihiin kuwa dhaqaalaha kobcin lahaa maadaama marka aan rabno in aan xorowno si aan u xorownana meesha ugu horraysan ku xoroobayna ay tahay inaan dhaqaalaha waddanka kobcino qof walboo soomaaliyeed uu isku filnaado noloshiisu ay wanaagsanaato si uu dalka iyo dowladnimada intuu u jeclaado u difaaco waxaa loo baahan yaha dadku inay xirfad yeeshaan